bismillahi raxmaan raxiim aniga magacayga waxaa layidhaha injineer cabdiraxmaan maxamed cismaan waxaan ku magac dheerahay seeruun ujeeddada aan rabo inaan halkaan uga hadlo waa soo gudbin xilka tegis ama istiqaalo xilkii aan u hayay galmud anigoo ku magacawnaa magaca wasiiru dowlaha qorshaynta markii aan ogaaday mas-uuliyaddii aan u dhaaftay inaan ugu shaqeeyo ummadda soomaaliyeed ee reer galmudug oo ahayd oo ahayd cadaalad iyo horumarin inaysan jirin markii aan ogaaday inaan loo xaqsurayn ummadda reer galmudug markii aan ogaaday nidaamkii la wada dhistay xilka aan ka hayo inuu yahay xil hafaryo ah oo xuquuq iyo mas-uuliyad aan u madax bannaanahay aysan jirin dantii ummadda reer galmudugna ay ka baxday meesha mid gaara iyo mid guudba markii si cad nidaamka dowlad goboleedka galmudug dhexdiisa loogu ihaaneeyey beesha aan ka soo jeedo oo shiqaaleed xuquuqdoodina la laalay isla markaasna aan kursiga iyaga ku matalayay annagoo nidaamka dowlad goboleedka galmudug ka filaynay maamul wanaag xaqsoor wadajir iyo isku hayn dhammaan beelaha kala duwan ee ku boobay galmudug waxaan go'aansaday inaanan ka dhex shaqayn karin nidaam dadkiisa si walba ugu xadgudbaya aniguna muddadii aan ka shaqaynayay aanan hal bilna mushaar aanan ka qaadan bal anigu aan ku bixiyey waxaan kuu soo gudbinayaa mudane madaxweyne istiqaaladii aan xilkaas kor ku xusan uga degay islamarkaasna aan ku wargelinayaa beesha aan booskaas ama xilkaas ku matalayay inay qof kale ay keensadaan oo ay raalli ka yihiin xilkaasna qaban karaa waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu